wasaaradda maaliyadda ee somalilan ayaa sidan ka sheegtay in boqolkiiba toban dhaqaalaha sanadkan laba kun iyo labaatanku hoosu dhacay islamarkaana islamarkaana labada sane ee soo socota ay sii jiitami doonto dhibaatooyinka dhaqaale xumo ee ka dhashay xanuunka coronavirus ama covid neten wasiirka maaliyadda somalilan dr sacad cali shire oo kulan gaara la yeeshay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada somalilan ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta ugu horreynna markii kulanku dhammaaday ayaa guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada cumar sanweyne u faahfaahin dheeraada warbaahinta ka siiyey wixi ay kaga wada hadleen kulanka gaarka ah ee warbaahintu dibadda ka joogtay
in sanadkan hoos u yar dhacayso toban boqolkiiba tobanaan badnayn taasuna ay keentay dhowr asbaabood oo ka baxsan innaga quwaddeenna iyo itaalkeenna uu ka mid yahay cudurkan ilaahay naga hayay iminka jira coronaviruska la yidhaahdo xajkii oo istaagay xoolihii aan sanadkan la dirin dadkii inoo iman jiray tooriiska ahaa ee qurbajooga la odhan jiray oo lacag aad u fara badan soo gelin jiray waddanka oo aan iman dhaqaalihii kale ee hadda etoobiya taabo qudraddii inooga iman jirtay iyo mid waliba iyaduna ay istaagtay ama yaraatay dabeetana ay keentay inflation inay wax walba cirkaa maraan arrimahaasoo badan iyo kuwo kaloo badan oo isugu kaa beerbeeray ayay xibaysana ku jira oo isaguna ka mida brogramska sanadkan waxaa soo dhoway miisaaniyaddii odorayska ahayd hadda la odoraysay ila ilaah boog waxa la heli doonay waxaa soo dhoway way sar taageen wasiirka maaliyadda somalilan ayaa geestiisa waxa uu sheegay in ay xukuumad ahaan isu diyaariyeen markii horeba in ay iman doonto saamayn dhaqaale xumo oo ka dhalata covid nneteen iyo tallaabooyinkii lagu xayiraya ama lagu xakameynayay dhaqdhaqaaqa ganacsiga kala duwan sida goobaha laysugu yimaado huteelada iyo diyaaradihii iman jiray somalilan waxaan uga warannay xaaladda dhaqaaliya maanta jirta iyo saan u aragno odoroska sida xaaladdu noqon doonto saddex sannadood soo socda labada kun iyo kooda labada kun iyo labada iyo labada kun iyo saddex labaatan marka si fiican baanu runtii arrinkaa ugu sharaxnay isla afgarannay insha allah waxaan rajaynaynaa dhibaatada ugu weynan haysa waa arrinkan xanuunkan coronaviruska iyo wixii ka tartamay waxaan rajaynayna in arrinkan ilaahay subxana wataala inoogu fududeeyo oo xaaladda isticaad iyada kusoo noqoto waqti bay nagu qaadanaysaa kolley dhowr sanay nagu qaadanaysaa inay xaaladdu caadigeeda kusoo noqoto laakiin waxaan rajaynaynaa xasan haddii loo helo tallaal xanuunkan loo helo in dhaqaaluhu inuu soo noqdo ooreer wuu soo laalaabanayaa horta markii xanuunkan uu yimi si loo yareeyo ayaa dowladdu tallaabooyin badan qaaday tallaabooyinkaasoo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii waxaa ka mid ahaa inaynu iska joojinno maxaan idhahdaa socodkii diyaaradaha iyo dadkii inoo iman jiray waxaa ka mid ah in iskuulladii xidhnay in goobihii laysugu iman jiray hudheeladii inay saameyn ku yeelatay marka runtii siyaabo fara badan bay siyaasaddii dowladdu saameyn ugu yeelatay dhaqaalumka dhaqaale xumo ayaa timi dhaqaale xumada markay timina waxaa timi dabcan oo sudhac ku yimi dakhligii dowladda dakhliga dowladda wuxuu ka yimaadaa un dhaqaaluun buu ka yimaadaa un marka insha allah waxaan rajaynaa sanadka soo socda in wax iska bedelaan arrinkaas oo dib ugu noqonno maxaan idhahdaa heerkii dhaqaaluhu uu koraayey khadar maxamed cakulle v o e hargeysa